haatana kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya cashe ibrahin aadan iyo nuur xasan nuur
kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa barnaamijka idiin soo jeedinaya oo miiska iyo mikrofoonka hor fadhiya nuur bukhaari iyo cashe ibraahim aadan caashe cuud nuur markaa barnaamijka horta marti kuma tihid qaybaad ka tahay marka laakiin maanta saaxiibka ibraahim booskiisaan fadhiyaa booskiisaad fadhidaa waa tahay waa tahay marka dhambaalka ugu horeeya dhinacayga mise dhinacaaga dhambaalka ugu horeeya dhankayga ayaan ka dhigi doonaa caasha waana hambalyo aroos waxaana diraya dadka kale ah hooye faadumo maxamed warsame mustafa maxamed ismaaciil cabdishakuur maxamed ismaaciil guuleed maxamed ismaaciil umal khayr maxamed ismaaciil adeer sidiiq ismaaciil aadan iyo adeer muxyidiin ismaaciil aadan awowe maxamed xasan iyo dad kale oo fara badan waxay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan cabdifataax maxamed ismaaciil iyo nimco ciidla nuur oo dhowaan arooskood uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanu leenahay nimca iyo cabdifataax noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalka dhinacayga ugu horeeyana waxa uu naga soo gaaray aabe yuusuf mahdi cabdulaahi iyo caruurtiisa oo kale ah cabdiwahaab yuusuf mahdi cabdulaahi iyo yaasmiin yuusuf mahdi iyo suleeqo yuusuf mahdi iyo saamiyi yuusuf mahdi iyo ikraan yuusuf mahdi iyo ayuub yuusuf mahdi iyo dhammaan ilmo yuusuf mahdi waxay kala joogaan daafaha caalamka oo dhan waxaanay hambaliyo u dirayaan idman yuusuf mahdi cabdulaahi iyo maxamed axmed maxamuud oo meherkoodu ka dhacay magaalada kambala ee dalka uganda aroos wacan allaha ka dhiga bay leeyihiin oo meherkaasi midkii arooska kheyr kale uu ku xigo wili caano gabarya caanana waa loogu sii duceeyey waa tahay dhankii heesaha ayaan markaan geli doonaa caasha toddobaadkan dabcan waxaa ugu badan aroosyada iyo hambalyooyinka aroosyada marka hees aan ugu talagalnay saaxiibada is aroosay iscalmaday ayaan ku dahafuri doonaa kaalmaheena heesaha waxaana ku luuqeyn doonaa fanaanka shay miri dacan
waayaha adduun warwerali'i ku maraqmaara walaal weheliyo walaal guri wadaraho ilaaliyo gabdhaale waayaha adduun warwerali'i ku maraqmaara walaal weynaha waxaa weydiisataan haka waayinin weynaha waxaa weydiisataan haka waayinin wada nolaado nabad ku waara anaguna watiin ducaawaafir ayaan idiin wadne ayaadaha waxyiga ayaan idiin wadne waynaa idinkaye anaguna watiin ducaawaafir ayaan idiin wadne ayaadaha waxyiga ayaan idiin wadne waynaa idinkaye
waa tahay wada noolaada oo nabad ku noolaada waa tahay waa hees aad u wanaagsan waxaan filaya dhegaystayaasha gaar ahaan intaad usoo qabato nurow ee ah inta iscalmatay ee aqal gashay ee nolosha quruxda badan ee u bilaabatay inay si weyn uga wada helayaan waana daducana way ku lamaan tahay aad iyo aad waaba wada noolaada oo nabad ku waara waa tahay dhinaca dambaaladan mar kale gelaynaa dhambaalkan aan hayo waxaa halkan hambalyo dhalasho ka diraya baa la yidhi dadka kale ahee aabba yuusuf shire warsame iyo hooyo baarliina yuusuf shire iyo carruurteeda oo kale ah sawde axmed diiriye samiire axmed diiriye sadiiq axmed diiriye deeqa axmed diiriye hooyo fartuuna yuusuf shire seegeeda iyo carruurteeda oo kale ah sharmaarke duraan faarax iyo cusubo yuusuf iyo caayisho yuusuf cimraan yuusuf cabdiraxmaan yuusuf bashiir axmed taajir sahre cabdi axmed iyo habaryar khatro maxamed xasan seegeeda iyo carruurteeda habaryar weris tawasal iyo habaryar cabdiyo maxamed iyo carruurteeda eedo faadumo faarax sayr sayr baa la yidhi waxay ku magac dheer tahay faadumo maadhiin iyo sidoo kale habaryaar deeqo cismaan culusow seegad iyo carruurteeda iyo eedo xaliimo cabdulaahi cumar xaliimo carabey iyo gabadheeda naciimo axmed diriye habaryaar ayaan yuusuf barre seegad iyo carruurteeda dhammaan dadkani oo kale jooga dunida dacaladeeda waxa ay hambalyo dhalasho oo farxad la u dirayaan deeqa yuusuf shire soonah iyo seegeeda xaashi mataan aadan oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada colombos ee gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka gabadhaasi magaceedana lama soo gaarsiin laakiin waxaan filayaa mar hadday dhowaan dhalatay in magaceeda weli lagu mashquulsan yahay kaas baan u bixinaa maya kaas maya caasho baan u bixinaa maya weliba Saaro ku wa- dara ee, warqadda saare cabdi oo maaragtay saaxiibteen ay ku jirto een, hooyada gabadhina waa saxafiyad ee qasona aad iyo aad labadeenaba nuur oo hambaliyo een, baan gaarsiinaynaa la midatay dadka asxaabta usoo direen iyo weliba qaraabada waxaan leenahay deeqo yuusuf shiresona iyo seegeeda xaashi mataan aadan gabadhaas idinku dhalatay magaalada colombos ee gobolka ohio allaha ka dhiga tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda magac qurux badanna waxaan filaynaa inay usoo bixin waayaha doonaan magaca kusoo dira toddobaadka dambe waa tahay warqad ee, tahaniyad ee, aroos ayaan anahayaa ee, caasha waa warqad si qurux badan loo soo qoray hase yeeshee dad fara badan ayaa ku jira inta aan ka gaarin ayaanu sheegi doonaa waxaa diraya dadka kale ah ayay cabdiye xasan maxamed iyo ayay xaliimo xasan maxamed awowe macalin isaaq cali aabo aadan ibraahim ee, shuqul hooyo duni ibraahim faarax hooyo nasre faarax weheliya abaayo hiba nuure aadan ibraahim xareed iyo abaayo samiire aadan ibraahim adeer cali isxaaq cali adeer aadan isxaaq cali iyo abowe ibraahim maxamed axmed eedo faadumo macalin isaaq iyo abowe cabdiraxmaan yuusuf cali abowe zakariya aadan ibraahim cali tiyeglow iyo siidow xasan abowe cabdirasaaq aadan ibraahim sharma shuqul aadan axmed aadan ibraahim hani aadan ibraahim cusmaan aadan ibraahim iyo abaayo aadan eh, waa abaayo ayaan aadan ibraahim iyo abaayo canab aadan ibraahim abaayo sabriim aadan ibraahim fartuum aadan ibraahim farxaan aadan ibraahim iyo anise aadan ibraahim abaayo fahme aadan ibraahim iyo fawziya aadan ibraahim dhammaan reer aadan shuqul oo kala jooga baa layidhi daafaha caalamka waxay halkan dhambaal tahaniyada aroosay uga dirayaan maxamed aadan ibraahim shuqul iyo faaduma bare aadan oo taariikhdu markii ay ahayd sagaal iyo labaatankii bishii aanu kasoo gudubnay ee agoost meherkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo kala hela ubadda kheyr qaba aamiin aamiin dhambaalkan quruxda badanna nuura waxa uu naga soo gaaray cabdulqaadir faarax maxamuud oo ku magac dheer yeefa iyo xaawo cabdulle cabdi iyo xalime maxamuud bushe iyo cabdi key maxamuud bushe iyo xuseen cali maxamuud bushe iyo nuura cali maxamuud bushe safiyo cali maxamuud bushe iyo zamsam cali maxamuud bushe iyo cabdikhayr cabdulaahi dima aneelka ayuu ku magac dheer yahay iyo farxiya ciise faarax iyo axmed saciid abakiyo iyo ruqiya abuukar shuunu dhammaan asxaabtani waxaa iyagoo isku duubanaya hambalyo aroos oo farxad la u dirayaan arooska maxamuud cali maxamuud bushe iyo aroosada batuula axmed saciid abakiyo oo ka dhacaya south coast mombasa kenya ayaa la yidhi waxa ay leeyihiin arooska iyo aroosada maxamuud iyo batuula waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo kuwii isku waara ubad khayr qaba oo baariyana kala hela wiilii caano gabrii caanan waa loogu duceeya annaguna aamiin ayaanu raacinayna nurow toddobaadkan barnaamijka inuu dhalinyar yahay way ka muuqataa heesihiisaa laga garanaya marka heesahan quruxda badanaad soo xushay Eh, tan mar- labaad mar haddii aad tiri heesaha maanta adigaan ku daayay waxaan siri bal dhallinyaradan ha laga wardoono dhalinyaro marka inaan waa lagu qasban yahay inaan kala weyn nahay maantaan ogaada alla ka jooga caasha amaan soo Eh, gaarnaba heesta labaad heesta labaad waayahay heesta labaad eh, waa taageero makaa helaa heestan eh, waxay ka mid tahay heesaha eh, youtube-ka sida aadka looga daawaday caashi mar haddii aad dhallinyaro soo qaaday waxaana ku luuqeeyay cawaale aadan iyo aamina afriik hase yeeshee eh, waxaa horey ugu luuqeeyey fu-aad axmed iyo faaduun ducaale eh, dhammaantood waa fadhaaniinta reer jabuuti marka eh, dhegaystayaasha ayaanu jecelnahay inay ku raaxaystaan
jacaylnimu kugu tolo kutaagsaday baanahe kutaagsaday baanahe taageero makaa helaa jacaylnimu kugu tolo kutaagsaday baanahe kutaagsaday baanahe taageero makaa helaa adooibatoyo wali wadigalisku kaintige adooibatoyo wali wadigalisku kaintige ayaad ayaad ayaabataitaka ayaad ayaad ayaabataitakan adoo ibatoyo wali wadigalisku kaintige adoo ibatoyo wali wadigalisku kaintige ayaan ayaan ayaabatayitakan ayaan ayaan ayaabatayitakan tilmaam qurux timo hadhaa tidiigu egtaan calmaday tilmaam qurux timo hadhaa tidiigu egtaan calmaday hablaha tidcanguud kasare intay tiro leegihiin adaan kugu taamayaa miyaan kaa tegi karaa tilmaam qurux timo hadhaa tiriigu egtaan calmaday tilmaam qurux timo hadhaa tiriigu egtaan calmaday hablaha didcanguudka sare intay tiro leegihiin adaan ugu taamayaa miyaan kaa tegi karaa
Warkaagani dunyada dhibaxda ma gaadhayo socdan kaa mudaye Warkaagani dunyada dhibaxda ma gaadhayo socdan kaa mudaye naftayda waxay la dhaqay balan talo talow la noqdee biliya toddobaad i dhowr naftayda waxay la dhaqay balan talo talow la noqdee biliya toddobaad i dhowr
weyn siduu u tago sarbeebaa lagu tusaa weyn siduu u tago sarbeebaa lagu tusaa hadalka waa adigu tidhe hadalka waa adigu tidhe tudhaan gacan maadisii
waa tahay waxaan filayaa in aad ka hesheen heestaasi laisu dhidhiibay ee markii dambena gadaal la iska fahmay waa taageero makaa helaa fanaaniinta awaale aadan iyo aamina afriik dhinaca dhambaallada ayaan mar kale dib u jalleecaynaa waxaa halkan hambaliyo dhalasho uga diraynaa baa layidhi maslax isaaq cabdi iyo marwadiisa nasro xuseen xasan oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan fiqi hosbitaal lix iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay agost ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban waxaana loo bixiyey baa layidhi wiilkaasi hanad maslax isaaq waxaan leenaha bay idhaahdeen noqo mid dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca ducadii baa loo hormariyay waa tahay dadka hambalyanada- hambalyada diray waa kuwa markaasi waxay kale yihiin khaliif aadan cabdulaahi iyo cabdirasaaq ayaan la cartan iyo cabdifataax maxamed ibraahim muumin maxamuud isaaq iyo cabdifataax maxamed guure iyo axmed maxamed xaaji ajakis iyo maxamed waa mahad maxamed siidow deerow cabdi aadan maxamed cayduruus axmed iyo maxamed xuseen cabdi safiye cali cabdi iyo sharayfo xuseen xasan iyo cabdiraxiin xuseen xasan waxay leeyihiin allaha ka dhigo hanaad maslax isaaq kii soo barbaara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin anna waxaan hayaa hambalyo dhalasho waxaana diraya dadka kale ah ugaas xasan bashiir saciid iyo faarax bashiir liibaan maxamed shirwac xuseen maxamed guuleed iyo maxamed deeq dowlad nimcaan jaamac saxardiid xaashi ardaale iyo cabdirashiid muuse ardaale ustaad maxamuud macalin abshiir maxamuud mursal maxamed faarax waxaa dhammaan dadkan ay hambalyo dhalasho u dirayaan mahad hubeeye iyo marwadiisa aamine xasan magan oo ay gabadh ugu dhalatay dalka jabuuti gabadhaas oo loo bixiyey zamzam zamzamay noqotii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfac aamiin anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna mar kale u soo noqday waxaa tahniyadan diraya aabi yuusuf shire warsame iyo hooyo baarliin yuusuf shire iyo carruurteeda oo kale ah sawde axmed diriye samiiro axmed diriye sadiiq axmed diriye deeqa axmed diriye iyo hooyo fartuun yuusuf shire saygeda iyo carruurteeda oo kale ah sharmaarkee duraan faarax iyo cusubo yuusuf caaisho yuusuf cimraan yuusuf cabdiraxmaan yuusuf bashiir axmed taajir iyo sahre cabdiaxmed iyo habaryaar khadro maxamed xasan saegeeda iyo carruurteeda habaryaar weris tawsal iyo habaryaar cabdiyo maxamed iyo carruurteeda eedo faadimo faarax sayrseer faadomaadhim ay ku magac dheer tahay iyo eedo waa habaryaar deeqo cismaan culusow saegeeda iyo carruurteeda iyo eedo xaliimo cabdulaahi cumar waa xaliimo carabe iyo gabadheeda naciime axmed diriye habaryaar ayaan yuusuf barre saegeeda iyo carruurteeda dhammaan dadkan oo kala jooga dunida dhaafiheeda kala duwan waxay hambaliyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin oo ay farxadna ku dheehan tahay u dirayaan deeqa yuusuf shiresona iyo saygeeda xaashi mataan aadan oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka waxay leeyihiin gabadhaasoo weli magaceeda laga fikerayo allaha ka Ayo, waa dhiga gabadhii aan adeerka u ahayn iyo eedooyinka Ha, gabadha adeer iyo habareer kulli waa u nahay waxay leeyihin magacaade waa laga fikerayaa weli hase ahaatee magaca qurux badan baan uga fadhinaa deeqo iyo xaashi mataan gabadhaasna waxay u rajaynayaan in ilaahay uu ka dhigo midii soo weynaata ee waalidkeedna wax tarta ee kaalin qaada aamiin kaalimihii heesaha ayaanu ku laaban doonaa caasha adiga ayaanan ku daayay marka waa tahay waa markaan ku lahaa barnaamijku uu dhallinyaraysan yahay had- haddana aad
inkasta oo aad weli dhalinyaro tahay oo aad safkeena ku jirta caasha sidaan aaminsanahay eh, laakiin laakiin ma dhallinyari ma dhihin laakiin aan kaa weynahan sheegay
laakiin waa sababaha aan kugu soo reexo heestan ayaa meesheeda ku jirta aad iyo aad waa tahay bal dhegaystayaashaa sheegi doona markay heestan maqlaan inaan dhallin yarahay waa tahay dabcan waa iska caddahay eh, heesta waa kaa weyn tahay yaa heesta waxaa ku luuqeynaya xalimo khaliif magool iyo salaad maxamed shardi salaad derbi waana heestii dalmaro dalmaro adaqonowde waa hees aad iyo aad cajiiba waxaan filaya dhegeystayaasha barnaamijka dhegeysan waayayey daruurtuba halkan maro hee bal nasiib daraantay kuma soo da'ayso Hee.
ku daroori wey waaw nuur ma waa wadna waa dhakareed Yaa.
nuur maantay dhegeystayaasha ku barteen salaad derbi iyo xalimo khaliif magool ayaa dhamaystiraya
duxyada fadhiiste intiisaba daryeela dadka kale wax taarte maxaan kula dadaalahaa dalmarow dantada ku heshe haladoodin ha dagaalin naftada dalbarowdanima kalay deeqa kaalay adan kugu danseege
dalbarow dalbarow adokunude
Ah, dulmi lama xambaarte sigaan ku jiray baa dibadda iga saarte
dalbarow dalbarow adokunude
kuba halkan maro bal nasiib daraantay kuma soo da'ayso ku daroori wayda
waa tahay aan intaasi kaga gudubno heestii dalmar iyo fanaaniinta xaliimo khaliif nogool iyo salaad maxamed shardi salaad derbi haddana aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo qorteen waxaana noo baaqaya dadka kale ah cabdishakuur cabdiraxmaan barrow iyo maxamed xuseen wariir gooris baa la yidhi ibraahim cabdilatiif barrow aadan cabdilatiif yuusuf xuseen iyo cabdilatiif maxamed kerow iyo cabdilatiif maxamed xuseen waxa ay halkan hambalyo uga dirayaan muhaab aadan maruubow oo wiil ugu dhashay baa layidhi deegaanka qoondhood ducaduna waa xaggiina baa la leeyahay waxaanu leenahay wiilkaas ha noqdo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkan dadka diraya waa hambalyo aroos wacan ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxaa ugu horeysa habaryaar sucaad iyo caruurteeda deeqa ibraahim asma ibraahim hodan ibraahim faadimo ibraahim ikraan ibraahim iyo cabdiraxmaan ibraahim mubaarak ibraahim habaryaar hodan iyo caruurteeda xamse xirsi elyaas xirsi mustafe xirsi abti maxamuud maxamed warsame iyo caruurtiisa idil maxamuud axmed iyo eeda sahra ismaaciil iyo caruurteeda injineer maxamed abshir cabdifataax abshir ilhaan abshir iyo cabdirasaaq abshir iyo ugu dambayntii hodan abshir iyo cabdifataax iyo ugu dambayntii hodan abshir waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaan cabdifataax maxamed ismaaciil iyo nimco ciidle nuur oo dhowaan arooskoodu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxay leeyihiin cabdifataax maxamed ismaaciil iyo nimco ciidle nuur arooskiina allaha ka dhiga midkii aad u aydaan ubad khayr qabanaad ku kala heshaan wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkan dhalasho caasha waxaa diraya dhammaan reer cali nuur sheekh maxamed iyo reer bashiir xasan iyo reer isaaq maxamed xasan sidoo kale waxaa ku jira dadka diraya baari shariif cali seegeeda iyo caruurtooda dadkan waxay halkan hambalyo kaliya laab ah ugu dirayaan brofeor maxamed cali nuur maxamed dheere iyo sabriin isxaaq sandheere oo axaddii aanu kasoo gudubnay gabari ugu dhalatay gobolka maryland ee dalkan maraykanka waxaana loo bixiyey gabadhaasi muniira maxamed muniira adeer noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigana aamin ayaan raacinaya intaadan soo qaban heesta kale barnaamijka dhambaalkan aroos farxadle ayaa ciwaan looga soo dhigay waxaana dadka dirayo ah ugu horeysa hooyo aamine xasan xuurshow waa laga buuxaa waxaa kaloo ku jira xakiimo xasan xuurshow iyo gacalo xasan xuurshow xabiibo xasan xuurshow timiro xasan xuurshow waa dhammaan ilmo xuurshow habaryar nuuro xasan xuurshow baa ku jirta abti muuse xasan xuurshow abti muumin abti cismaan abti cali abti shariif iyo abti cali iyo abti faarax dhammaantood waa ilmo xuseen iyo ilmo xasan xuurshow waxaa sidoo kale ku jira aabe cabdulaahi axmed maxamed iyo abti muxiidiin xuseen xuurshow iyo xuseen axmed maxamed dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan baa layidhi daafaha dunida waxaana iyagoo isku duuban ay tahniyad aroosoo farxad la u dirayaan cali cabdulaahi axmed iyo marwadiisa aan ka dhicin baa layidhi waa tahay marwadiisa aan ka dhicin kalwadaha aan marka aan marayo Aadan waan ku jeclayn.
qos- may sibaan ugu qoslaa mararka qaar aan ka dhicin marka way waa cali cabdulaahi axmed iyo marwadiisa shukri maxamed xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafada nasteexo nuuru xaafada nasteexo way iga dambeysa muqdisho ku taalla bal muqdisho waa lagaaga dambeeya caasha Tilmaanta ee- isi.
ee, oo waxa- dabcan dadka reer madiinana way garanayaan oo waxay ka oo tirsan reer tahay madiinana waa ahaa Allah, marka waa- sidee- sidee marka- ku dhici kartaa marka marka marka madiino kale aa soo baxday Ah, waa maaragta waayaha cusub laakiin eh, nasteexa waxaan filayaa inay ka tirsan tahay eh, degmaweynta madiine ee dharkeenley iyo wadajir loo kala qiibiyo aad iyo aad waa tahay caasha kaalimihii heesaha aan kaga nasanno ee warqadaha heesaha aan toddobaadkan dhegeystayaasha ugu talagalnayna waa heesa aanan kala dhicine waxaan soo qabanay inan yahay layla rabay reerkoodu ila doonayaan adeegu ma i raacsan tahay
waaw maxamed iyo sibcodkiisa igu soo dhacay waa sidaa waa fanaaniinta maxamed yuusuf iyo shankaroon axmed sagal iyo heestii rucb mise dantaydan ka raacda raacda hees bay ku salaam banaanta waa hagaaga dhegeystayaasha ayaan u kala bixi doonaa fanaaniintaas iyo codkan ina yahay layla rabe reerkoodu ayaa adigu way raacsan tahay ina yahay layla rabe reerkoodu ila doonaya
adigu way raacsan tahay mise dantaydan kaa raada raada mise dantaydan kaa raada raada rugo balqali sidaad ku raalli tahay mise dantaydan kaa raada raada mise dantaydan kaa raada raada rugrogo balqali sidaad ku raalli tahay sheeg dhulka roob leh raysii xaareed marxabanihe ma rabtaaro dhulka roob leh raysii xaareed marxabanihe ma rabtaaro
ilayow rag iyo dumaar labadii rafiiq noqon kara ramaad iyo taas wacan dege ilayow rag iyo dumaar labadii rafiiq noqon kara ramaad iyo taas wacan dege anigoon ku reebayn reebayn anigoon ku reebayn reebayn kana iska riixay ugu raacay guurkeed anigoon ku reebayn reebayn anigoon ku reebayn reebayn kana iska riixay ugu raacay guurkeed dhirta rucub leh sarcawskooda leh raabane wan habaaro dhirta rucub leh sarcawskooda leh raabane wan habaaro
waa tahay labada fanaan maxamed yuusuf cabdi iyo shankaroon axmed yuusuf intaas haddaan ku dhaafno heestii ay wadajirka ugu luuqaynaya waxaan kaleeya dhegaystayaal fara badanoo barnaamijkan dhegaysanaya toddobaadkana si weyn uga heleen dhinaca dambaalada haddaan jilleecnana warqad gaaban oo qurux badan waxay naga soo gaartay nuur xasan nuur waaba adiga nuurow anigaa ku jira haye sahre cabdina waa ku jirtaa maxamed colaad baa ku jira jacfar kuukaay warqadana hoosta iga soo gashay bal meesha u socotaan ogaada jamaal axmed cismaan uu ku jiraa iyo asxaabtoo dhan baa layidhi waxay hambaliyo iyo bogaadan u dirayaan brofesor maxamed cali nuur maxamed dheere iyo saabriin isaaq sandheere oo xaddii aanu soo dhaafnay ay gabar igu dhalatay gobolka maryland ee dalkan maraykanka waxaa loo bixiyey muniira maxamed haddaan gartaa brofesor maxamed dheere waa Waa tahay waa islaamina tahay saaxiibkeena, brofesorka Maxamed waa Dheere, ugu hambalyo.
hambalyaynaynaa aad iyo aad hambaliya ayaan leenahay hambaliyo hambaliyo brofesor maxamed cali nuur maxamed dheere iyo saabirin isaaq sandheere gabadhaasi ku dhalatay gobolka maryland ee sidaasaan nooga fogeyn Ibra- ee- ee- sa- nuur oo inoo muuqda afkayga ibraahim uu soo qabanaya raalli ahow waxaan u rajaynaynaa gabadhaasi in ilaahay u ka dhigo midii soo korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin aamiin ayaanu leenahay hambalyo meher ayaan hayaa waxaana diraya dadka kale ah doctor xasan maxamed xaaji duusos iyo xaaskiisa doctor cabdulaahi maxamed xaaji fanax iyo xaaskiisa doctor cabdulaahi muuse xuseen iyo xaaskiisa maxamed cabdulaahi maxamed iyo qamar cabdulle kulmiye sayid cumar cali barre iyo marwadiisa amal cabdulaahi maxamed maxamed xasan maxamed maxamed weli iyo marwadiisa eede nimco maxamed xaaji iyo odaygeeda deeqo yaasiin iyo odaygeeda xuseen cali axmed canab xasan maxamed xaaji deeqa cilmi cabdi iyo odaygeeda waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan baa layidhi khayrna u rajaynayaan nikaaxa kheyr qaba inuu ilaah kaga dhigo aroos aroosna uu ka dambeeyey baa la yidhi Eh, dadka kale ah nasteexo cabdulaahi maxamed farax iyo cabdifataax axmed cismaan iyo nikaaxa kale oo ah aadan cabdulaahi maxamed fanax iyo raxme maxamed mursal shiil labada meherba waxay ka dhaceen baa la yidhi dalka netherlands ama holland dadkaas eh, tahaniyadan diriyana waxa ay kala joogaan ingiriiska holland sweden soomaaliya iyo belgium waxaana ay leeyihiin meher loo aayo aroos wacanna ka dambeeya allow ka dhig Eh, caasho ayaa la yidhi hambalyada eh, hambalyadan ha ka duceyso nuurow haddaan dhinacaaga ugu wakiisha ka war waa laga qaabilayaay eh, waxaanu leenahay eh, arooskana soo dedejiya eh, isku waara ubad kheyr qaba kala hela eh, isu faraxsanaada wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin si wanaagsan baad ugu duceysay dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray waxaa hambalyo diraya baa layidhi dhammaan reer ah, macalin ibraahim oo kale ah xasan aamino xaawo xabiibo saleebaan aadan yuusuf kaaho muumino ismaaciil nuur faysal maxamuud farxiyo shariifo ladan xuseen maliyuun leershe cabdixakiin iyo sidoo kale aabe macalin ibraahim saleebaan iyo hooyo maryan siraad warqadda si qurux badan oo xirfadaysan baa loo soo qoray iyo hooyo maryan siraad waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin iyo ducaba u dirayaan cabdulqaadir macalin ibraahim iyo nasro cabdiraxmaan oo ay gabar igu dhalatay dalkana maraykanka gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi ixsaan waxay leeyihiin ixsaani soo weynow oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin tahniyad dhalasho ayaa gacanteeda ku jirta waxaana diraya aabe maxamed maxamuud siyaad iyo hooyo nuurte cabdulle siyaad iyo bashaar maxamed maxamuud cilmi maxamed maxamuud axmed maxamed maxamuud iyo canab maxamed maxamuud adeer cabdulle eh, muud siyaad cabdulle garabey adeer ulow maxamuud siyaad iyo adeer nuur maxamuud siyaad adeer shariif maxamuud siyaad adeer aamin maxamuud siyaad dhammaan dadkaas oo kala jooga magaalada muqdisho iyo gobolka hiiraan waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan cabdulaahi maxamed maxamuud cabdulaahi fahmed iyo xabiiba eh, sheekh axmed oo uu wiil ugu dhashay magaalada tardo ee gobolka hiiraan ducaduna waa caasho cuud baa la yidhi mar kale kugu soo laabata caasho mar kalena dhinacaaga usoo riixaya nuur waayahay Ducee markana.
waxaan leenahay wiilkaasi eh, ha noqdo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aamiin waa tahay gabagabadii barnaamijkan soo gaarna nuur oo heesta ugu dambaysana dhinacaagan usoo riixaya mar kale waayahay heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijka kusoo khatimi doono waa hees banaadiri ah ereyada ku jirana waa ereyo cajiib ah oo dabcan isoo jiitay intii aan raadinayay heesaha aan barnaamijka ugu talagalnay jiddo sheekh bashiir costa ayaa waxay leedahay ruqbaday minaa la goohayo makaa reebto rafiiqaan ahaano riyadayda rumey waaw heesta waxaa laga yaabaa nuurow dhegaystayaasha inaysan hadal ku fahmin ama ku luqaynaa haye haye waa kaba sii fiican iska sheegto Israbaane, israbaane rafaad rafaad caashaqto, caashaqto maraa raaxa raaxa arkayaane rajadiin lahay minaan ku sheego waana heesta raalliye iyo fanaaniinta jidda sheekh bashiir costa iyo maxamed awees geedu iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaana idinla socodsiinayey caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
usuura juuce ralliyaanahay rooni haddaan reestay waa ku raace runtii waaye kuusoora juuce ralliyaanahay rooni haddaan reestay waa ku raace runtii waaye
rajadii lahay manaan kuu sheego reer aan dhisna raaxaysan aan rabaye
jadaada waa rumee haaruuni haligii jadiraasdulaahi waa raacaa rajadii lahay manaan kuu sheego reer aan dhisna raaxaysan aan rabaye
ragwaakiiru sheega naag raaliya aaroone rasmilee ahaaw adduunkiina ag joog ragwaakiiru sheega naag raaliya aaroone rasmilee ahaaw adduunkiina ag joog kuraadi hayrooxeyga cadwaaye raga iiga roonoontaada miyaa kuraadi hayrooxeyga cadwaaye raga iiga roonoontaada miyaa
rajadaada waa rume haaruune raligii didira walaahi waa raaca rajadaada waa rume haaruune raligii didira walaahi waa raaca lawadiirun isku sheegto israwaane rafaad caashaqsoo maraan raaxa arkayaane lawadiirun isku sheegto israwaane rafaad caashaqsoo maraan raaxa arkayaane
rajadii lahay manaan kuu sheego reer aan isna raaxaysanaan rabaye
rajadaada waa rume haaruune raligii dadira walaahi waa raaca rajadii lahay manaan kuu sheego reer aan isna raaxaysanaan rabaye
roobiiba oo raxmadee baysiiye riixa jannaadaada heed kuriyaahe roobiiba oo raxmadee baysiiye riixa jannaadaada heed kuriyaahe rajadaada waa rume haaruune raligii dadira walaahi waa raaca
Jadi lahai mana ku shego